أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha saliibiyiinta maraykanka kuwa afrikaanta iyo murtadiinta danab lagu gaarsiiyey madaafiic mujaahidiintu ku garaaceen saldhigga beledoogle ee wilaayada shabeellada hoose in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose gaalada qaramada midoobiyaha ayaa xaqiijisay in askarta jabhadda faano ee amxaarada ay dagaal kula wareegeen inta badan deegaanada dhaca xadbeenaadka itoobiya iyo suudaan waxaa sii kordhay khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dab xooggan oo ka kacay magaalada garowe ee gobolka nugaal dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in xaaladda dalka itoobiya ay tahay mid aan laysku halleyn karin xilli dagaalada ku sii fidayaan dhul horleh oo ka tirsan dalkaasi munaasabad lagu dahfurayay madaraso cusub oo lagu baranayo qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarleh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha saliibiyiinta maraykanka kuwa afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee danab lagu gaarsiiyey madaafiic mujaahidiintu ku garaaceen saldhigga beledoogle ee shabeellada hoose warkaasi war kalo ku saabsan in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah oo lagu dilay qeybo ka mid ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay qeybo ka mid ah shabeellada hoose waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabdulqaadir tafaasiishan dheeraadka laga helayaa khasaaraha siliibiyiinta maraykanka kuwa kufaarta afrikaanta ee maliishaadka ridada danab loogu gaarsiiyey madafeex saddex habeen ka hor ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga beledoogle ee shabeellada hoose askarta siriibiyiinta ee maraykanka ayaa waxaa duqeyntaas kaga dhaawacmay hal askari oo amerikaan ah kaasoo lawaha ka burburay allah fadligii dhanka kufaartana waxaa duqeyntaasi kaga bakhtiyey saddex askari iyadoona dhaawacoodu ahaa toddoba askari dhanka maliishaadka ridada ee uu maraykanku tababara ee loo yaqaan danab waxaa dhimashada duqeyntaas ay tiradoodu ahayd shan askari oo murtadiin ah sidoo kale waxaa gubtay konteenaro kufaarta iyo murtadiinta ay ugu jireen sahay iyo saanado ceedan oo gudaha saldhigga beledoogle yaalay kuwaas ay madaafiicdu haleeleen isla wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu sii wadaan howlgalladooda ka dhanka cadowga kuwaasoo lagu argagaxgelinayo laguna naafeynayo khasaarahana lagu gaarsiinayo mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga malishaadka ridada ee deegaanka jasiira ee dhaca waddada xeebta isku xirta magaalada muqdisho iyo marka dhanka kale waxaa faahfaahin laga helaya qarax shalay kolonyo kufaarta afrikaanta lagula beegsaday agagaarka deegaanka namber konton inta la xaqiijiya waxaa qaraxaas ku bakhtiyey toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen waxaana meydadka dhaawacyada askarta siliibiyiinta daabushay diyaarad helikobter ah oo goobta soocaga dhigatay dhanka wilaayada baay waxaa mujaahidiintu weerareen isbaaro maliishaadka ridada u tiilay intaa u dhexaysa magaalada baydhabo ee deegaanka goofguduud buurey waxayna ku dileen hal askari oo murtada ah oo lagu magacaabi jiray muruub maxamed kaas oo ay ka furteen qorigii uu ku hubaysnaa dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar qaraxa ku qaadeen barkontarool maliishaadka ridada ay ku leeyihiin gudaha degmada baled xaawo iyadoona lasoo warinayo inuu jiro khasaare soo gaaray askarta halkaas lagu weeraray dhanka mandheera oo ka mid a dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka carabiya inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo kufaarta kenya ah iyadoona dagaalka intii uu socday oo dab xoogan qabsaday saldhigga la weeraray ee siriibiyiinta howlgalladan waxay imaanayaan xilli ay mujaahidiintu si dardar leh ku wadaan camaliyaadkooda ka dhanka siriibiyiinta ee murtadiinta dagaalka kula jira shareecada islaamka ee dadka muslimiinta gaalada qaramada midoobay ayaa xaqiijiyey in askarta jabhadda faano ee amxaarada ay dagaal kula wareegeen inta badan deegaanada dhaca xadbeenaadka itoobiya iyo suudaan marwaan maxamed ay faahfaahinta warkan inoo hayaa tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qaabkii ay ciidamada xukuumadda xabashada itoobiya u khasaariyeen deegaano dhowr ah oo dhaca xuduudda ay wadaagaan suudaan iyo itoobiya mas-uuliyiin ka tirsan waxa loogu yeeray qaramada midooba ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaalada bayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan ismaamulka amxaara kuwaasoo sababay isbeddel maamul oo weyn sarkaal waxaa lay hay-adda u n h c r ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in maleeshiyaadka mucaaradka faano ay maamulayaan boqolkiiba toddobaatan iyo shan xuduudda etoobiya la wadaagto waddanka suudaan ee dhanka ismaamulka amxaara madaxa u n h c r ee etoobiya ayaa fariin email ah ugu sheegay wakaaladaha wararka reer galbeedka in xaalad adag oo dhanka ammaanka ah ay ka jirto mandiqada oo idil gaar ahaan magaalada meta yohanesa warbixinta qaramada midoobe ayaa ku soo gaabsatay in kooxaha ay heybtooda la garanaya ciidamada dowladda etoobiya kala wareegeen magaalada kadib laba maalmood oo ay dagaalo culus socdeen dagaalka ugu culus ee sababay in ay kala daataan ciidamada federaaliga xabashida wuxuu dhacay maalintii jimcaha halkaas oo ay dhinacyadu isaga dileen boqolaal askari sida ay sheegeen wariyaal sheeda sare kala socda colaadda etoobiya magaalada meta yohanes waxaa isaga firxaday ku dhowaad toban kun ruux kuwaasoo qaarkood ka tallaabay xuduudda suudaan ciidamada militariga dowladda suudaan ayaa dib u soo celiyey ciidamo etoobiyaan ah oo iyagoo firxad ah xuduudda jabsaday kadib markii laa qabsaday saldhigyadii ay ku sugnaayeen dowladda xabashada etoobiya ilaa iyo hadda wax war ah kama soo saarin isbeddelka ka jira dhanka xuduudda suudaan khamiistii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu militariga etoobiya guutooyinka gaadiidka gaashaaman ka daabulay qabri dahare iyo goday isagoo ku xoojiyey ciidamada difaacyada uga jiro duleedyada adisaababa jasaaka allahu khayran walaalka waxaa sii kordhaya khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dab xoogan oo ka kacay magaalada garoowe ee gobolka nugaal cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya dabkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana geystay khasaare kala duwan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kacay kaalin shidaal iyo geerish ku yaala gudaha magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya dabka ayaa si gaar ah uga kacay geerish gaadiidka lagu dayactiro iyo sidoo kale kaalin shidaal ee lagu magacaabo tricc ee ku taalla magaalada garowe khasaare hantiyadeed oo xooggan ayaa lasoo wariyey inuu dabkaasi ka dhashay ma jiro khasaaro dhimasho ah oo ka dhashay dhacdadan oo habeen habeenkii xalay laga soo tabiyey kaalinta shidaal ee magaalada garowe waxaase lasoo wariyey inuu dhaawac soo gaaray mid ka mid ah waardiyayaasha kaalinta ah uu dabku qabsaday waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadkii ku hantabeelay dabkaasi iyo sidoo kale dadkii goobjooga u ahaa dhacdadaasi waxayna ka warbixiyeen sidaa dabku ku bilowday iyo khasaaraha ka dhashay khasaaraha ujeedaan baa dhacay baabuur baa mudbatay sidee baargaxan baa gubtay dee hantigu kolley waa hudbatay laakiin dad wax gaareen haddeer oo gaban baa xoogaa daba gaaray ilaahay mahadcel ogaa dab isaguna waa fiican yahay de hantidii gubatay hadday gaadiid tahay iyo hadday sdeerbaad tahay iyo hadday shidaal tahay intaba waa boogay marka gaari baa boogay gubtay sabagaa ku jiray anaa marka oo dhallinyaraaba baabuur meesha ku jiray meeshu xeray ahayd baabuur baa la dhigi jiray maamo shidaal bay lahlay dadkaas de wuxuu ka dhacay magarantaan suuqaan jiray meeshuu ololay samaaniyo haddaan imin waddankii yimid waa loo dhowaan waaye dee wadda kaalin shidaalo
marka waxaan is leenahay waa wixii adduun dhigi jira wixii ugu dhib yaraa baa ka dhacay iyo dhallinyaradii aa maaragtay noogu soo gurmatay sidii dabku u bilowday ilaa hadda shan saac iyo bar la marayo rag baa waxay saaran yihiin haamaha iyo baasha gubanaysa korkeeda waxaa meesha ka dhacay waa waxaa aragtaan hanti aad u xoog badan baa ku gubatay waxba kama badbaadin balbaladii iyo aan ka ahayn inta kale waa wada gubteen afshuqbeeleen gaadiid fara badan iyo wixii meesha olaaba waa ku jubfeeleen waa ku baaba'een meeshuna waa buuxisa aragtan ilaa iriday gawaarida yaaleen dabagooyinka iyo qooyadaha iyo gawaarida dhan ilaa irida suka yaaleen marka saddex gaari keliyaana meesha ka badbaaday oo laga saaray gaari yar iyo gaari booyada iyo gaari kale wixii gaari ahayo meesha ku jira waa gurteen wixii hantiyo taale waa gurteen khasaara meeshaan ka dhashay alxamdulilah haddeer dabkii waa la damiyey laakiin dab baa xad ku socda buu ahaa ciddii inay naf wax ku gaadhay in kale oo aragtaan shilku wuxuu qaatay saddex saac oo buu qaatay baaxaddiisaad dareemaysaan anugu indhahayga waxaa arkaya garaash iyo kaalin shidaal marka waa garan ka dhaayoo dee kaalin shidaal sayfitigeedu inuu heer aad u sarreeya baa la rabaa kaalinka tricc dad annagu ma maqal laakiin maal badan baa meeshaan wax ku gaareen hadda waxaa ugu horrayn ilaahay baa mahad leh hawshaan caawa hadda meeshaan dabki waa la damiyey
caawa halkan waxaa ka dhacay kaalin shidaalka tricc oo ku taala magaalada dhinaceeda bari dab yar oo gudaheeda ka qarxay wax khasaare nafeeda ma jiraan shilalka dabka ah ee siyaabaha kala duwan uga dhacay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor dab xooggan uu ka kacay guri ku yaala xaafadda dabaqeenka ah ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho mahadsanid cabdulqani dowladda salibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in xaaladda dalka itoobiya ay tahay mid aan la isku hadleyn karin xilli dagaaladu ay ku sii fidayaan dhul horleh oo ka tirsan dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda salibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in etoobiya ay weli tahay goob aan amni ahayn oo ay xasilooni ka jirin sidaa daraaddeedna oo maraykanku u sii aqoonsanayo inay tahay dal ay ka imaan karaan halisyo ka dhan ah danaha maraykanka aqalka caddi looga arrimiyo maraykanka ayaa war-saxaafadeedkani ku sheegay in maraykanka uu go'aansaday in xaalad deg deg ah ay sii saarnaato dalka etoobiya inta uu xaalka dalka iska bedelayo xaaladda waqooyiga etoobiya ee ku tilmaaman amni darada iyo xasilooni la'aanta islamarkaana halis ku ah amniga dalka etoobiya iyo guud ahaan geeska afrika waxay weli halis aan caadi ahayn ku tahay amniga qaranka maraykanka iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka warka ka soo baxay maraykanka ayaa waxaa lagu yidhi sababta aan soo sheegnay darteed waxaa halkiisa kasii soconaya xaaladda deg deg ah ee lagu soo rogay etoobiya toddoba-iyo tobankii sebteembar labada kun kow iyo labaatankii sannadihii ugu dambeeyey dalka etoobiya waxa uu noqday dal ay ka socdaan dagaallo kumnaan qof ay ku le'deen waxaana lumay awooddii dowladda dhexe iyadoo ay ku faafeen maleeshiyaad hubaysan oo ka soo horjeeda xukuumadda adisababa abiy axmed oo horey reer galbeedku ay u siiyeen biladda nabadda wax loogu yeero ayaa noqday dagaal oogex oo ku baadigoobaya danihiisa siyaasadeed go'aan ka sii socoshada xaaladda deg dega ah ee qaran ayaa timid maalinun kadib markii uu soo baxay warka ku saabsan heshiiskii isdhaafsiga lacagta qaranka u dhexeeya shiinaha iyo etoobiya kaasoo aan weli ka shaqayn bangiyada qaranka shiinaha iyo etoobiya mahadsanid abuusheyba munaasabad lagu dahfurayey madaraso cusub oo lagu baranayo qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose warbixinta warkan waxaa shabeellada hoose kasoo diray walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani munaasabadan oo lagu dahfuraya madarasada xifdinta qur-aanka kariimka culuumtiisa iyo tasxiixa ayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ka hirgelisay deegaanka tawakal ee ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xafladda furitaanka munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka salaadiinta waalidiin iyo culamaa uddiin kuwaas oo munaasabadda ka jeediyey kelmado dardaaranno ah oo ku aadan sidii loo sii xoojin lahaa barashada kitaabka allah iyo ku dhaqankiisa inta aysan bilaaban kelimaadka mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda waxaa masraxa aayado qur-aan ah ka soo jeediya mid ka mid a ardayda wax ka barata madaarista wilaayadu ay ka hirgelisay deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير qaar ka mida odayaasha dhaqanka deegaanka oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda ku booriyey wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose in ay sii dardargeliyaan madaarista lagu baranayo qur-aanka ee laga hirgelinayo wilaayada annagoo ah deegaanka odayaasha tuulada tabakal oo hoos tagta degmada janaale maanta waxaan nasiib u yeelay in aanu ku faraxsannahay in madarase oo lagu baranayo diinta islaamka aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waana garab istaaganahay insha allah walbarasho aqoon zaa'idsashe sababtii ayaan xiroy insha allahu tacaalaa aqoonto walwiingu koy walbaroylankii kadhahi ka darajaay maanta waxaan joognaa jiidda janaale tuula ku taalla oo tawakal la yidhaahdo waxaa laga fura halkan madaraso annakaa dalbannay dadkii noo soo hirgelshay oo noo keenay waan u mahad celinaynaa ilmahana waxaan ilaahay ka baryaynaa ilmihii wax ka faa'iida oo qur-aanka ku xifdiya oo ku camal fala
madarasadan alhuda waa tii afaraad oo laga hirgelinayo deegaanka tawakal oo qiyaastii toddoba kilomitir dhanka galbeed uga beegan xarunta degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo kufaarta yuganda ay xoog ku degan yihiin muddada kooban ee aan ku suganahay deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose waxay wilaayadu ka hirgelisay laba madaraso oo lagu baranayo qur-aanka iyo xifdintiisa culuumtiisa iyo tasxiixiisa mid ka mid a waa madarasadan alhuda ee deegaanka tawakal iyo deegaanka hanti wadaag oo laga furay madarasada ubayabna kacab labada kale ayaa hadda ka furan deegaanada ugunji iyo degwariiri oo iyaguna masaafo aan sidaasi u badnayn u jira degmada janaale oo ay kufaarta afrikaanta duulan gaaleed ku haystaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dagaal adag kula jirta salibiyiinta afrikaanta ah ee duulan gaaleedka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya halka sidoo kale wilaayadu ay sii horumarinayso bulshadeeda ku nool dhulka lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga alandalus duleedka degmada janaale wilaayada shabeellada hoose kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran dhowaan waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuuma waxa uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee beelaha jararweyne waxaa ka soo qaybgalay kulankan culimmada salaadiinta nabadoonnada iyo dhallinyarada beelaha jararweyne oo isaga kal yimid wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo ay beeshan degto wadatashigan ayaa looga hadlayay qodobo dhowrah oo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta dacwada deegaanada ay degto beesha jararweyne kulanka oo socday muddo saacada ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo faahfaahin ka bixiyey waxyaalaha looga hadlay kulanka misena ay ku ballameen wilaayada iyo beelaha jararweyne maadaama beesha jararweyne ay kulunsan tahay maanta tashi kadibna aan isku waafaqnay arrimahaas markan waxaa ka mid ah kow in aan isku garab istaagno jihaadka maanta caalamiga ah oo socdo oo loo dagaalamayo gaale iyo muslimiin jihaadkaasna maanta inaan garab istaagno naf iyo maalba aan ku bixino wajaahiduu fii sabiiliillaah biamwaalikum wa anfusikum in maanta markan jihaadkan aan wahba aan u reebanin oo wax allaala waxay codowgan lagu naafaynaayo in maanta annaga la garab istaagno jihaadkan
suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beelaha jararweyne ahna afayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe oo asna kulanka goobjoog ahaa ayaa ka hadlay kulankan iyo muhiimadda uu lahaa beesha uu hogaamiyo kulankaas marka may ka tashanay nambarka koowaad kitaabkii ilaahay sidii kor lanka qaad lahay oo macnaha lan xoojin lahay iyo ka tashani maykal ka tashanay qaabkii dacwada oo lan hormari lahay sara lanka qaad lahay guri guri tuulo tuulo oo dacwada dadka lan deersin lahay iyo ka tashani isla qaadani arrintaas isla oggolaani may macnaha ee macnaha kulankaas oo kasabahay iska afkasnay in macnaha jihaadka ku socda bariga afrika in beesha macnaha garab istaagto oo naf iyo maalinka bihiido isla qaadani arrintaas may kale isla qaadanay macnaha webigan juba sufila oo marooye webiga macnaha in ilaashino meelaha macnaha webiga oo macnaha oo biyo unka bahaw oo beeraha wax yeelayow in macnaha ilaashino oo macna lungoyne faraha la ilaaliyo arrintaas idna iska kaashino ka dhammaysani ka tashini iyada macnaha arrintaas isla qaadani maykaal isla qaadanay dalaga beeraha dalaga in macnaha beeraha tacbashadiyo kor ina lan qaado si unan iska filanaano ugu dambaynna qaybaha bulshada ee reer jararweyne ayaa isku ballansaday inay naf iyo maal ku garab istaagayaan jihaadka ka socda bariga afrika waxaana inta ka ballanqaadaynaa ilaahayna uu markhaati nagu yahay in beelahan jareerweyne dhinacooda islaamka laga soo galaynin maanta haddaan odayaalnahay haddaan culumanahay reer jareerweyne dhinacooda in islaamka loogu imaanaynin wiilashaynana waxaan u dardaarmaynaa inay kitaabka ilaahay u nusreeyaan kulankan ayaa qayb ka ah kulamada isdabajooga ah oo bilihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay la qaadanayeen qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan aad buu u mahadsan yahay bashiir xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarleh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya maalintii shan iyo labaatanaad waxay lajnada wilaayadu u xil saartay xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ku guda jiraan socdaal ay ku marayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyo kulamo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna markaan kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan deegaanada burweyne wardheen iyo deegaanka unkure oo wada hoostaga degmada jalaalaqsi ee wilaayada hiiraan dadka deegaanadaasi oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelinayaan waxaa na soo gaartay hamradii maaragtay ijhaad lumma ilaa sabiil rijaal oo shacaabkeena u ahaa kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raaciyat wax badan ay nagala hadleene waxyaabihii mamnuucaadka ahay iyo maxaa ku yidhaahda wax hore u mamnuucnaa iyo waxadda musadarayba raba arrintaasriaaadaasan noo timini waxaana ku noonaa degmada buurooyin halkan hadda kala hadlaya buurooyin waa magare marka dadka nuucyadiisa kala duwan daacsatada nabadoomadii maxaan ku yidhaahdaa haweenkii dadkii culimadii waa fadhiyaal kala duwan aan lagula kulmin waxyaabaha oo mamnuucaadka oo maxaan ku yidhahda waa sheegeen waxaa kamid ah nabadhigaaga laakiinka oo maxaan ku yidhahda dhacay hadday yihiin xijaabyada khafiifka iyo hadday yihiin subaalada dadka ku dhaggan mobeylada waaweyn oo maaragtay internetka biisiyada waxaana loogaga hadlay waxaasaa kamid ahay maasha allah si fiican si fiican aan usoo dhaweyna arrintaas waa dhaqan gelinaya haddaan aan nabadoonadii beesha waan dhaqan gelinaya oo degmada buulay waxaan joogaa wardhiyaan wafkasta degmada jalax markaan inshaalla waajaha hawaaye degmada joogaan waxaan soo gaarsiiyeen waxyaabo fara badan oo ku saabsan ilaahay kuure diinta ama qori yeelo oo macnaha dhaqan geliyo oo saaciyaha ilaahay kuurana aada loo adkay waxyaalaha ilaahay kuure muqaadaraadka e waxyaalaha ilaahay kuurana museumka oo gafaraaca karnaa laba lugoodka ama ina gafaraaca karin bacyaha waxyaalaha ilaahay kuurana muqaadaraadka kaamirada moodelaha weli ka yarba intaas ay nagu ajiriyeen deegaanka unkuraan joognaa oo hoostaga degmada jalasi waxaana soo gaartay xamlada jaad lummati ilaa sabiil risaad shaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raayatihi culumadu caad iyo nuqudo iyo wax walba macnaha isku socoto oo isku socoto ayaa noo imaatay waxna waa naga reebeen waxna waa na fareen waxyaabaha naga reeba waxaa kamid ah mooboolooyinka oo awalba oo gonaayay oo hadda oo waaweynka gudaha camera waaweynka iyo yararka wixiiba camera oo dhan ku shaqeeyay waa naga muqaadiraadka bacaha iyo maraq digaaga iyo waxaas oo dhan ayagana waa la mudnooday marka waa soo dhaweyni boqol kiiba boqolaan soo dhaweyna ma garat waana dhaqangelinaynaa ballankaasaan qaadna ma garat tan iyo markii wilaayadii hiiraan looga dhawaaqay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ka socday nadwaad diini ah dacwad shaaric iyo kulamo lala yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qayb ka wada ah xamlada dacwiga ah warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alantulus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ee inoo madala intaa ka horeysa waxaan idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu